sidii aad warkaba ku maqlayseen maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday xukunkii hore loogu riday weriye cabdicasiis cabdinuur ibraahim oo la xiray bishii janaayo kadib markii uu waraystay gabarh sheegtay in la kufsaday suxufiga iyo gabadha waxaa bishii febraayo shanteedii lagu helay inay wax u dhimeen sumcadda hay-ad dowlad dowladeed ayna sheegeen dembi been abuura waxaana lagu xukumay hal sanoo xariga bishan gudaheeda aynu ku jirno ayaa gabadhaasi la sii daayey xabsiga wariyahana waxaa laga dhigay lix bilood haddaba wariyahayaga axmed xasan colaad oo ku sugnaa maxkamadda sare kadib markii ay maanta go-aankaasi gaadhay ayaa warbixintan noo soo diray
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ceydiid ilka xanaf ayaa maanta ku dhawaaqay in xorriyaddiisii uu dib u helay weriye cabdicasiis cabdinuur ibraahim kadib markii maxkamadaha derajada koowaad iyo labaad ay ku xukumeen xukunno kala duwan ceydiid ilka xanaf gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay in uu dhegaystay hadalka xeer ilaalinta iyo qareennada u doodayay weriye cabdilcasiis waxaana uu sheegay in xukunadii maxkamadihii hore ay gaadheen in maxkamadda sare ay laashay maxkamadda sare waxay jebisay xukunkii maxkamadda racfaanka ee saddexdii bishii saddexaad dhacday waxay xorriyaddiisa u celisay cabdilcasiis nuur ibraahim iyadoo raacaysa qodobka laba boqol soddon iyo saddex ee xeerka habka madaniga ah ee tilmaamaya qodobada ama sharciga u fasaxaya maxkamadda sare in xukun haddii ay u aragto inaanu hagaagsanayn inay jebin karto waxay maxkamaddu kaloo sheegi xukuntay inaanay jirin wax xuquuqa ama magdhow ah oo loo raaci karo ama wax ku saabsan dacwaddan hay-adihii qaranka hadday tahay buliis hadday tahay xeer ilaalin iyo hadday tahay maxkamad midkoodna maxaa yeelay lama caddayn mana muuqato in niyad xumo ay u sameeyeen waxaad ay u muuqata inay un iyagu si kastaba aqoontu ha noqotee inay shaqadooda qabsanayeen markaa wax loo raaci karo oo dembiya oo laga qaadi karo ama magdhow kale ama wax kale oo hay-adihii qaranka la weydiisan karaa ma jiraan maxkamadda waa xidhan sidoo kale intii aan maxkamadda aan ku sugnayn waxaa hadlay qareenka u doodayey weriye cabdilcasiis waxaana uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay xukunka maanta ay gaartay maxkamadda sare maanta waxaa lagu dhawaaqay cabdicasiis inuu xur yahay oo madax bannaan yahay ayaa maanta maxkamadda sare ku dhawaaqday waana cadaalad aan sugaynay oo intaas waxaan u daba soconnay cabdicasiis in maxkamadda derajada koowaad qaladaadka ay gashay lagu saxo derajada labaad derajada labaad qaladaadka ay gasheen in lagu soxo maxkamadda sare marka waxaan aad ugu faraxsannahay oo aan u soo dhowaynaynaa go'aanka aan sugayna ee cadaaladda wax ku darayo ee ka soo baxay maxkamadda sare ee dalka aadaan cadaaladdan wax weyn ayuu ku kordhinaya kiiska cabdicasiis xataa wuxuu wax ka beddelay qaabka dacwoqaadista ee garsoorka hoolkan weyninka badan oo maanta aan joogno waa kiiskii ugu horreey ee lagu qaado wuxuu ahaa kiiska cabdicasiis awal waxaa dacwadaha lagu qaadi jiray qol ku yaalla cabsiga dhexe oo afar mitira oo aan suurtagal u helayn dadka inay dhegaystaan sidaa darteed aadaan u soo dhowaynaynaa waana ku qanacsannahay hal arrinna waxaan rabaa inaan wariyayaasha gaarsiiyo oo farriin iga ah waxa weeye waa laga yimid labaatan iyo saddexdii sano ee fowdada ogaada awal haddaad waxaad faafisid aan wax laguu dabaraacin maanta waa lagu dabaraacaya dastuur baan leennahay dowladaan leennahay sharciaan leennahay iska ilaaliya warka aad diraysaan waa inaad evidence cad u haysataan xukunka maantay ay gaartay maxkamadda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo afjaraya dacwadihii ka dhanka ahaa weriye cabdilcasiis cabdinuur ibraahim iyo haweeney la sheegay in uu waraystay oo horay maxkamadda derajada labaad ay horay u cafisay axmed xasan colaad v o a muqdisho haddaba wariyaha la sii daayey oo waraysi siiyey idaacadda v o eda laanteeda afka soomaaliga ayaa waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay go-aanka ay qaadatay maxkamadda sare khadka telefoonka ee magaalada muqdisho waxaa kula xiriiray maxamed cabdi sandheere daqiiqada un kadib markii uu ka soo baxay xabsiga dhexe ee muqdisho wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey sida dareenkiisu u yahay
waa idin sallimayaa dhammaantiina baga v o a aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta xorriyadeydii dib aan u helo muddo aan xirnaa kadib dal fara badan la sameeyey oo qaybaha bulshada miidiyaha dadka oo dhan ay sameeyeen aan lagu guulaystay inaan xorriyadeydii dib u helo marka farxad weyn bay ii tahay farxad weyn bay ii tahay inaan xorriyadeedii helo oo aan la qeybsado dhammaan qaybaha bulshada iyo miidiyaha iyo dadkii gacanta weyn ka geystay inaan xorriyadeedii dib u helo runtii la murugeysanaa eedaydii iyo kiiska aan ku eedeysanaa muddadaas labada bil iyo maalmaha aan xirnaana runtii dareen kala duwan oo aada u baaxad weyn ka muujinayay marka farxad bay ii tahay sambeerow inaan maanta dib ugu soo biiro qoyskayga iyo bahdii saxaafadda iyo dhammaan qaybihii bulshada soomaaliyeed dadka soomaalida iyo dadka aan soomaalida ahayn runtii kiiskan aadka uga walaacsanaa xaaladiisa iyo heerarkii uu soo marayba waxaan jeclahay inaan la qaybsado oo la wadaago farxaddaas mugeeda leh runtii maanta maalin weyn annaga banno ah oo yani noo soo hoyatay waan gartay marka sii dayntaada maxaa lagu sheegay maanta maxaa sabab looga dhigay waxaa sabab looga dhigay garsooraha guddoomiyaha maxkamadda sare horta maxkamadii qaybtii darajadii saddexaad ayeed maxkamadda sare horeyn waxaan usoo marnay maxkamadda gobolka banaadir darajada koowaad iyo rafcaanka oo midii labaad ahayd marka cabashadii aan u gudbinay iyaga oo wakiiliga ahaa runtii dad qareenadaydii professor maxamed maxmuud afrax iyo doctor cabdikariim xasan gorod oo runtii aan rabo si gaara inaan iyaguna ugu mahad celiyo dadaal weyn ka geystay sideedeedii oo har iyo habeen u taagnaa dadaal badanna ku bixiyay qaabkii xorriyadeedi weli lahaa marka waxyaabaha loo tiirsaday waxay ahayd in xeer ilaalinta ay meesha ka sheegtay in cadeymo hor leh baaritaano kadib oo kiiska intuu socday la helay la ogaaday in waxyaabo ay dhaceen inkastoo markii la arkay cadeymahaasi iyo isbedeladii yimidba ay tahay in waxyaabaha lagu soo eedeeyay dabcan aan kulug lahayn aniga qareenadeediina runtii aada ugu doodeen ay u caddeeyeen marka maxkamaddu waxay sheegtay in xukunkii rafcaankii iyo kii horeba la jebiyey kadibna xorriyadda iyo dib lisiisay marka in cadeymo ku filan loo waayo waxyaabaha liigu soo eedeeyay sida ayaana liigu sii daayay waan gartay marka maxaa ku qorshaysan hadda
wallahi horta hadda goor dhaweyd baa xabsiga dhexe laiga sii daayay raggaygii iyo bahdii saxaafadda baan la socday weli ma aanan nasan waxaan rajeynayaa marka aan nasto inaan ka fekero shaqadaydii iyo qaabka ay noqonayso iyo qorsheyga sida uu noqonayo waxaan rajeynaya statement inaan soo saaro oo runtii ku saabsan xaaladaasi wixii soo kordhana waa ogaanaynaa laakiin waxaan cadeynayaa inaan ahay sacadii soomaaliyeed xor ah shalayna bulshada u adeegaya isagoo bulshada u adeegaya xarig loo geystay maantana ku taagan wadadii saxda ahayd una taagan inuu mediasu ka shaqeeyo contributionkiisa ku aadan inuu bulshadaas u adeego saxantii waa indhaha dhegaha bulshada intaasna inaan sii wado waan rajeynayaa waxbarashaha ii socotay oo sare inaan sii wadana waan rajeynaya intaas oo dhanba ma laga yaabaa inaad qaaddo wax tallaabaa ku saabsan inaad dawladda magdhow weydiisatid hadday ugu yaraato xitaa dhinaca sumcadda
waxaan rajeynayaa inaan taas aan aan aan dib uga fakero inkastoo maxkamadda sare ba ay guddoomiyaha u caddeeyey arrintaas magdhowga iyo iyo ceedda ku saabsan taas ma filayo marka qaabkay ku imaan karto ma ma ma sii faahfaahin karo laakiin guddoomiyaha maxkamadda sare waxyaabaha uu soo hadal qaaday ay ka mid ahay ma laga yaabaa xadhiggan lagu geystay inuu kaa hor joogsado in warbixinadii iyo waraysyadii aad hore u samayn jirtay ku saabsanaa arrimaha kufsiga aad ka joogsatid wa shaqada saxaafadda sandherow waa taqaanaa marka saxafiga mar haddii shaqadiisa uu uu aqoon u leeyahay waana filaya professionkayga intaan ka bartay saxaafadda in igu filan iyo intaan jaamacadeydii digrii koowaad iyo midda labaad ba hadeer aan wado runtii marka shaqada haddaan ku guda jiro waxyaaba yani markaasi cadeymaha rasmiga ah warbixinta isku dheelatirankeedii iyo dhexdhexaadnimadeedii iyo iyo cadaaladda iyo soortaska aan ka helayo intaasba haddii ay yihiin wax waadax oo yani aan ka imaan karin dembi ama qalab dhaca marka intaas ba haddii shaqadeedii si sax u qabsanayo waxay waxay sax ku tahay inaan inaan marnaba yani ku keeni karin saameyn kale
wariye cabdicasiis cabdinuur ibraahim ayuu kaasi ahaa oo markii jeelka laga soo daayay kadib khadka teleefoonka ugu warramayey maxamed cabdi sandheere oo jooga washington